dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maareeya fujinta dhagaxa lagu dhiso guryaha kuwaasi oo laga soo raro buuraha ku yaala duleedka bari ee magaalada beledweyne fujinta dhagaxaantan oo intooda badan ku jira dhul adag ayaa loo adeegsadaa burus badiil iyo sidoo kale biro kale axmed maxamed siyaad iyo salaad cabdi cusubleh oo ka mid ah dhallinyaradan ayaa radio baarluul uga waramay sida ay u shaqaystaan
waxaan ka shaqeeyaa dhagaxaan ka shaqeeyaa adiga muddo oo shan iyo toban sano camal ah labada kun iyo shantii aan soo galay waa muddo oo kow iyo toban sano camal aan ka shaqeeyaa waxaan ku shaqaynaa gaariga oo dhagaxa rabo baa noogu imaanaa meel oo isku imaad oo fira ah oo laisugu yimaado oo shaqaalo isugu yimaadaan isugu nimaadaa halkaasoo baawur walbaaba intuu shaqaalo rabo ka wadana dee buurahaas alaada ama waadiyaasha alaada sidii wax loo soo helo maanta lagu soo shaqaynaya meelaha dhawaan kasoo qaadan jirnay adiga yoomiye afar kaariko shan kaariko lix kaariko sidii kolba dalabka shaqada ay tahaan wax ku keeni jirnay laakiin hadda dalabka isagoo taagana hadda yoomiye aan laba kaariko la keeni karin maxaa yeelay jaagii waxa loo doonaya ama baardheera loo doonaya ama kalabeyra loo doonaya iyagaasoo adana tabartii sii dhammaaday buurta aragta aan fuulnaa waa de shan toban kilomitr labaatan kilomitr waa waa ceelgaal waa harar waa qowlad waa xujuub waa sariraale waa teegbuulle meeshii buurba aan jid ka saarnaba waa ka fulnaa qalab wax lagu jabsho waa jiraa oo kambani laga hela waa jiraa oo dhagaxa jibsho ama soo saaro ama oo fudeeya waa jiraa daa laba kaar ka hesha daa saddex kaar ka hesha daa afar kaar ka hesha bariga waxaa soo tuurataa helisa dhalinyaradan ayaa uga maarmay shaqadan inay ka taariibaan dalka iyagoo helo nolol maalmeed ku filan